faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed daa cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane rediyow cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif rediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal rediyow cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyow cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta rediyow cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan rediyow cadaado afguye
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyow cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
habeen wanaagsan halkani waa raadiyo cadaado qodobada warka habeenaad maqli doontaanna waxaa ugu dooroon
faahfaahinno dheeraad ahoo laga helayo qaraxyo khasaare geysta oo ciidamada amisom lagula eegtay gobolka shabeellada dhexe
ra-iisul wasaaraha dalka xasan cali khayre oo maanta shir guddoomiyey kulanka golaha wasiirada maamulka koonfur galbeed soomaaliya
sarkaal ka tirsanaa booliiska amisom ee ku sugnaa magaalada muqdisho oo meydkiisa laga helaya xerada xalane ee gudaha magaalada muqdisho
maamulka degmada beledweyne ee gobolka hiiraan oo digniin kama dambaysa u diray dadka ka ganacsada waxyaabaha maanka dooriya
xaalad nolol xumo oo ka taagan kamaanka barakacayaasha ee gobolka shabeellada hoose iyo maamulka xerooyinkaasi oo baaq kama dambaysa u diray hay-adaha caalamiga ah ee taageera soomaaliya
kooxa dilal ka geystay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan oo lagu qabtay magaalada guriceel ee gobolka galgaduud
wasiirka wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee dowladda soomaaliya goodax barre oo maanta gaaray magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan
cabdiraxmaan cabdishakuur warsame xogoomiyaha xisbiga wadajir ee ra-iisul wasaaraha dalka ka dalbaday inuu magdhow ka bixiyo dadkii sannad ka hor lagu laayay magaalada baydhabo
odayaasha dhaqanka gobolka hiiraan ee odayn u diray dowladda soomaaliya kana biyo diidan ciidamo hirshabeelle ah oo la sheegay in loo qaadayo deegaanada maamulka galmudug
iyo taraam oo joojiyey heshiiskii nabadda ee taalibaan lala galay dalka afganistaan
qodobadaa iyo wixii soo raaca ayaad maqli doontaan iminkase
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyaddaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wacan oo wanaagsan waa habeennimo axad ah isniinina ay soo gelayso taariikhdu ay ku beegan tahay siddeedda bisha sagaalaad laba kun sagaal iyo toban warka caawa waxaa idiin akhrinaya anigoo ah jila jaamac jile iyo sabriin xasan maxamed faahfaahinno dheeraada ayaa laga helayaa qarax khasaare geystay oo ciidamada amisom lagula eegtay gobolka shabeellada dhexe jile jaamac jile wararka laga helayo gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxay sheegayaan in deegaanka buuran ee maanta uu qarax khasaare geystay lagula eegtay ciidamo ka tirsan kuwa midooda afrika ee amisom qaraxan oo ahaa miinada nuuca dhulka lagu aaso ayaa waxaa ah goobjoogayaal ay sheegeen in lagu aasay meel u dhow saldhig ay ku leeyihiin deegaanka buurane ee degmada mahadaay isla markaana ay la qaraxday ciidamo ka tirsan kuwa midooda afrika ee amisom sida la xaqiijiyo waxaa ku geeriyooday weerarkaasi miinada dhulka lagu aasa afar askari oo ka tirsan ciidamada midooda afrika ee amisom wararka ayaa intaasi waxay ku darayaan in qaraxa koowaad kadib ciidamo gurmad ah lala eegtay qarax kale islamarkaana ay la kulmeen weerar jidgal ah kadib markii ay isku dayeen inay gurmadaan ciidamada qaraxa lagula eegtay duleedka deegaanka buurane ee gobolkaasi qof ka mid ah dadka ku nool deegaanka buurane ayaa warbaahinta waxa uu sheegay in qaraxa kadib ciidamada amisom ay sameeyeen howlgallo islamarkaana ay xirxireen dhallinyaro ka mid ahay dadka deegaanka tanna ay xabsiyada ugu jiraan ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxyada maanta ka dhacay deegaanka buurane heelho ee lagula eegtay ciidamada ka tirsan kuwa midowda afrika ee amisom ha yeeshee qaraxyada noocani oo kale ah ayaa waxaa inta badan mas-uuliyadooda sheegta ururka al-shabaab oo dagaal adag kula jira ciidamada midowda afrika ee amisom ra-iisul wasaaraha dalka xasan ali kheyre ayaa maanta waxa uu shirguddoomiyey kulanka golaha wasiirada ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya sida markan warkan uu kusii dheeraynayo xasan axmed maxamed ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyr ayaa maanta wuxuu gudoomiyey shirka golaha wasiirada maamulka koonfur galbeed oo looga hadlayay dardargelinta shaqooyinka tubaha ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ra-isul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyr ayaa sheegay in ka shaqaynta tubaha uu ka qayb noqonaysa dejinta nidaam lagu shaqeeyo mustaqbalka loona baahan yahay in si wajir ah looga howlgala si loo fududeeyo hirgelinta halbagyada tubaha ee muhiimka u ah adeegada bulshada gaaridda hadafyada waaweyn ee qarnimada iyo hirgelinta himilooyinka bulshada ay leeyihiin ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya mudan xasan cali kheyre oo golaha wasiirada u sheegay in socdaalkiisa uu ka qeyb yahay dhegeysiga bulshada si loo helo fikirkeeda horumarneed wuxuuna intaas u raacishay in muhiim ay tahay wadashaqaynta dowladda dhexe ee federaalka iyo maamul goboleeda xubnaha ka ah dowladda federaalk soomaaliya si loo hirgeliyo qorshaha horumareed ee shacabka lagu gaarsiinayo ammaan hagaagsan caafimaad waxbarasho taya sare leh oo lacag la-aan ah mudane xasan cali kheyre ayaa madaxweynaha koonfur galbeed ee cabdicasiis xasan maxamed lafta garan wuxuu ku ammaanay waxqabadka ballaaran ee maamulkiisa u qabtay intuu xilkii u hayay iyo siduu tusaalaha wanaagsan ugu yahay wada shaqaynta dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka koonfur galbeed ee fadhigoos yahay magaalada baydhabo ee caasimada kumeelgaarka ee maamulka koonfur galbeed maadaama marka annaga kulligan nala ka rabo si dowladnimada aan u xoojino inaan kasbanno shacabka soomaaliyeed shacabka soomaaliyeedna waxaan ku kasbakarnaa keliya inay dareemaan ka dareemaan amnigooda inay ka dareemaan mustaqbalkooda oo bulsho caafimaad qabta bulsho aqoon leh lasoo saari karo inay ka dareemaan dhaqaalahooda maalmeed iyo ganacsigooda mustaqbalka taasaa waxaa lagu cabiri karaa marka dowladda soomaaliyeed guud oo idinka aad qayb ka tihiin sida ay ula falgelayso shacabkeeda annaga ka xukuumad federaal ahaan iyo idinka xukuumad dowlad goboleed ahaan waxaana laka rabaa markaa inaan hayno qorshooyin ku qotama sida loo soo celin lahaa dowladnimada taasoo aasaaska ugu horeeya uu yahay adeeg noocee ah ayaan sii karnaa bulshada soomaaliyeed iyo sawir noocee ah ayaan ka bixin karnaa dowladnimada dadka annagaa u adeegna annagaa sawirkii ay isku fiirinayeen ama muraayadii isku fiirinayeen ah sida annagu aan u dhaqanno ayaa laba arrin ka turjumaysa kow sida dadkaas mustaqbalkooda ay u arkaan soomaaliyeed iyo labo waxa laga aamini karo dowladnimada soomaaliyeed fariintaas culus marka aan xambaarsan nahay awgeed ayay waxay muhiim tahay annaga inaan aqbalno inaanan waxba qaban karin idinka la-aantiin idinkana aadan qaban karin wax annaga la-aanteen si kale haddaan u dhigno haddii aanan xaqiiqda indhaha ka dadanaynin annaga oo ah dowladda federaalka iyo dadka hadda masalay iyo dowlad goboleedyada kulligood hal dowladaan nahay meelna ma gaari karno haddii aanan si wada jir ah waafi ah aanan u shaqayno dadkii shalay soo marka aan magaalada imid na soo dhoweeyey aniga iyo waqtigeyga oo kumanaanka ahaa oo ku soo baxay sababtay isugu soo baxeen waxay tahay inay rajo ka qabaan dowladnimo hami inay leeyihiin inay aaminsan yihiin markan isbeddel inuu dhici karo mustaqbal inuu jiro abdaciis lafta garaan amir xasan khayre umaysa dadkaas umaanay soo baxin dowladnimo soomaaliyeeday u soo baxeen rabitaan soomaalinimo dareen ay dareemayaan armaa mustaqbalkiinu isbeddelaa khatarta ugu badan marka oon kala kulmi karno hawshaas iyada waxay tahay haddii mar kale dadkaas aan qalbigooda jebin oo mar kale ay dareemaan rajada welam sidaas daraaddeed ayaa xil wuxuu naga saaran yahay kulligan annagu qof walboo nidaamyada dulqaalka ugu badan inuu muujiyo oo qof walba qofka ku dhegan uu la shaqeeyo qof walba qofka uu la joogo uu dulqaato qof walba qofka dhinaciisa uu toosiyo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya mudane xasan cali kheyr ayaa intaas kadib wuxuu kormeer ugu tegay qaar ka mid a wasaaradaha iyo madaxtooyada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya wuxuuna halwadeenada wasaarada ka xog wareystay hannaanka u wadan shaqada lagu adeegayo shacabka deegaanada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya sarkaal ka tirsan booliska amisom oo ku sugnaa magaalada muqdisho ayaa meydkiisa laga helay gudaha xerada xalane ee magaalada muqdisho warkan waxaa magaalada muqdisho inooga soo diray cabdulqaadir jakaarta sarkaalkan oo ka tirsanaa ciidamadaha booliiska amisom ee ku sugan magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa meydkiisa waxaa laga helay guri uu ka deganaa gudaha xerada xarane ee isla magaalada muqdisho sarkaalkan meydkiisa laga helay gudaha xarane oo lagu magacaabi jiray edward bagonsa ayaa ka mid ahaa kaaliyaasha taliyaha booliiska amisom ee ku sugan soomaaliya waxaana meydkiisa laga helay hooyigii uu ka deganaa gudaha xerada xarane ee magaalada muqdisho saraakiisha amisom gaar ahaan qaybta booliiska sarkaal oo hadlay oo lagu magacaabo garaas tiyuunga ayaa xaqiijiyey in sabtidii laga helay guriga uu ka deganaa harada xarane ee magaalada muqdisho sarkaalka warbixintan bixiye ma sheegin sababta iyo waxa ka dambeeyey geerida sarkaalka sare oo u dhashay dalka uganda kana mid ahaa booliiska amisom ee jooga soomaaliya booliiska amisom ayaa sheegay in aaska sarkaalkaas ay qabanqaabanayaan madaxda sare ee amisom iyadoo aan wax faahfaahin ah laga bixinin waxa sababay dhimashadiisa saraakiisha booliiska uganda ee jooga soomaaliya ayaa dhowr jeer oo hore waayey saraakiil kala duwan kadib markii ay uga dhinteen dagaallo ka dhacay gobolka shabeellaha hoose oo ay la galeen xubno ka tirsan ururka al-shabaab sannadkii labada kun toddobiyo tobankii dowladda uganda ayaa xaqiijisay in labay toban askari ay uga dhinteen weerar ka dhacay soomaaliya islamarkaana ay geysteen xubno ka tirsanaa ururka al-shabaab duqaadir maxamed nuur duqaar jakaarta rediyo cadaado magaalada muqdisho maamulka degmada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa digniin kama dambaysa oo u diray dadka ka ganacsada waxyaabaha maanka dooriya warbixin amuurta ku saabsan waxaa magaalada beledweyne inooga soo diray bashiir cabdulaahi cusmaan gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada beledweyne maxamed cali maxamuud ayaa sheegay in tallaabo laga qaadi doono ganacsatada magaalada beledweyne soo gelisa maandooriyaha kaas oo dhibaato badan ku haya bulshada ku nool magaalada beledweyne dadka amni darrada magaalada beledweyne ama degmada beledweyne ama afarta xaafadoo degmada beledweyne amni darrada ku wado waxaan rabaa horta marka hore inaan ugu digo horta marka hore waxaan leenahay ilaahay iimaanka ha geliyo ilaahay iimaanka ha geliyo wax kasta oo wanaag ahoo laga ganacsadaa aad jiro laakiin wax maandooriye la yidhaahdo wax dhaqanka muslimka wax u dhimaayo in laga ganacsada waa mamnuuc waana xaaraan maxamed cali maxamuud ayaa amray laamaha amniga in ay soo qabtaan cid kasta oo ku lug leh waxyaabaha maanka dooriya ee la keena magaalada beledweyne laamanka amniga ee ku sugan degmada beledweyne ama gobolka hiiraan waxaan la wadaagaa insha allahu ilaa iidankiis in dadkaas amniga wax u dhimaayo wax makastada hadday dumar yihiin iyo hadday rag yihiinba maandooriya soo gelina magaalada ganacsiga inay la wadaagaan amniga ay soo qabtaan maamulkan ay soo wargeliyaan annagana insha allahu ilaa iidankiisa anagoo anigoo ah guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada beledweyne meel kasta oo maandooriyahaas lagu sheego haddee waxaan samayn doonnaa kormeeraan ku tegi doonnaa amnigaan sugi doonnaa waana soo qabanayna insha allahu ilaa idinka waxay ka ganacsan karaan wax kasta ay ka ganacsan karaan laakiin wax maandooriyaba la yidhaahdo oo maanka bani'aadanka doorinaya in laga ganacsada looma baahno dadkaas reer hiiraan oo ka ganacsanaya waxaas ha ka imaadaano ha ka waantoobaano imaanka la hageliyaan leenahay laamanka amnigahoo degmada beledweyne ku sugan ama gobolka hiiraan ku suganna waxaan u sheegaynaa dadkaas inay soo qabtaan raadiyaan sharcigaana la waafajina insha allahu ilaa idinka dadkaas marka waxaan ugu degaynaa wax kastaa waxay leeyihiin ka hor meel kasta oo lagu sheega maandooriyani aan soo qabanno laamanka amniga ana waxaan ku tilmaamaynaa insha allahu ilaa idinkiis ayaday shaqadooda ay tahay annagan aan wax la qabanayn in raadkooda ay qaadaan telefoonyahooda ay soo qortaan meel kastoo ay joogaan gacan gaaban iyo gacan dheer meeshii siday kusoo qaban karaan ay kusoo qabtaan annaga ka maamul ahaan iyo ka degma ahaanna waa la shaqaynayna amnigaan la sugaynaa insha allahu ilaa idankiis gacanaan ka geysan doonnaa sharcigaan waafajin doonnaa waxaan jecelnahay marka insha allahu ilaa idankiis hadda inaan ka hor tagno meel kasta oo joogaan marka ugu horraysa ayaan horena maraan wacyigelinay haddana insha allahu ilaa idankiis waa ka hortegaynaa meel kastooy joogaan waxaa nooga bixi doono jundiyaa nooga bixi doono bashiir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweyne xaalad nolol xumo ayaa ka taagan kaamamka barkaacayaasha ee gobolka shabeellada hoose iyadoona maamulka xeryahaasi ay baaq u direen hay-adaha caalamiga ah ee taageera soomaaliya warkan waxaa gobolka shabeellada hoose ka soo diray cumar wardoon inta u dhexaysa muqdisho iyo sidoo kale degmada afgooye waxaa ku sugan kumanaan qoys oo barakacyaal ah oo ka soo barakacay meelo kala duwan oo ka mid ah gobollada dalka soomaaliya waxaana xilligan barakacyaashaas ay ka cabanayaan xaalado baniaad baadanimo oo isugu jira hoyla-aan caafimaad darro iyo sidoo kale cunuyari qaar ka mida dadkaas oo la hadlay radio cadaado xafiiska uu ku leeyahay gobolkan shabeellaha hoose ayaa waxa ay sheegeen in xilligan ay soo dirseen xaalado bani aadanimo oo ay la ciirciirayaan kumanaan qoys oo markaa ku jira ee kaamam ku yaala inta udhexaysa muqdisho iyo sidoo kale degmada afgooye gudoomiyaha guddiga barakacyaasha ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya shariif aadan borow oo waraysi gaar ah siiyey xafiis wareedka radio cadaado ee gobolkan shabeellaha hoose ayaa waxa uu faahfaahin uu ka bixinayaa xaaladaha dhabta ah ee ka jira kaamamka ku yaala duleedka degmada afgooye waxaana uu yidhi aad iyo aad aa umahadsantihiin raadi cadaado iyo mahadsan madaxdeeda iyo mahadsan iyo shaqaalahooda intaba waa idin salaamaya marka marka u horeysa aad iyo aad baa idinku mahadcelinaya fursadan oo qaaliga ay siiseen shaqaalayaashaas mahadsan xaaladooda waa xaalad oo macafada la soo koobi karo ma aha xaalad aad iyo aad u adag baa kasii jirtaa maadaama hadda oo maartan xaalad aad u liidato oo haddana dadka oo danta yarna oo kuushish ku jira oo xaaladooda aad u liidato awa maartan aad iyo aad baa maarta arrintaas annagana maartan hadda maamulkii guddiga aan nahay aad iyo aad baan ula xanuunsanay ilaa hadda maartan wax aan weli aan la kaashanay ama wax oo nasoo darab istaagay ma aan arkin waa gartay aad baan isku xadelinaya waa gartay waa gartay bal maxaa kamida waxyaabaha xilligan ay tabanayaan dadkan tabaalaysan islamarkaana ee kamid ah barakacyaasha ku jira ee kaalinka ku yaala ee duleedka degmada afgooye barkacyaasha ku sugan inta udhexaysa siinka dheer ilaa degmada afgooy waxaa gaarayaan tirada horta soddon kun oo qoys waxa waaye dad iskugu jiro haween caruur waayeelin dad muddaa ah iyo dad naafo ah intaba iskugu jiraan dadkaas wax oo maaratan hooy ah maaratan ma haystaan meesha maarata xagga waxbarashadii xagga caafimaadka xagga maaratan cuntadii noloshii xaggeeda xagga biyaha xagga musqulaha wax hadda maanta oo maaratan oo dadkaas ama gurmad ama maarata garab siiyey ama ama soo dul istaagay madna ma jirto isagoo sii hadlaya ayaa waxa uu baaq u diray hay-adaha samafalka iyo cid kasta oo gargaar siin karta dadkan ku dhibaataysan duleedka degmada afgooye in ay la soo gaaraan gurmad bani aadanimo oo dhinacyo badan isugu jira marka hay-adaha samafalka dowladda federaalka iyo maamulka koonfur galbeed iyo maamulka gobolka shabeelle hoose iyo kan degmada iyo kan deegaanka lafoole intaba insha allahu tacaala waxaa aad ugu baaqaya inuu maarta arrintaas maarta il gaar ah ku eegaan dadkaas oo dhibaataysan oon haysanin wax maanta xagga nolosha ama xagga bani aadamnimada wixii qofka islaamka ku dhaqmaya maarta maanta in uun haysanin waxaana uu sheegaya ugu baaqaya maarta hay-adaha samafalkan inay sidaasee badan u imaadaan deegaanka oo arkaan oo maarta dadkaas walaalahooda maarta gacan bani aadamina oo maarta wax alla wixii ay hayaan maarta la soo gaaraan maalmihii dambe ayaa waxaa soo baxayay cabashooyin isdaba joog ah oo ka imaanayay barakacyaasha ku dhaqan inta udhexaysa muqdisho iyo sidoo kale degmada afgooye waxaana ay ka cabanayeen xaalado bani aadanimo waxaana barakacyaashan ay isugu jiraan dad kasoo barakacay deegaano kamid ah gobolkan shabeellaha hoose iyo sidoo kale meelo kale oo isla gobolada kale ee dalka kamid ah cumar abuukar xaaji aadan radio cadaado shabeellaha hoose kooxaa dilka geystay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa lagu qabtay magaalada guraceel ee gobolka galgadood sida warkan uu inoogu soo diray cismaan aadan carays siyaayaha xilka taliyaha qaybta booliska gobolka hiiraan korneyl calidhuwe maxad alle oo la hadlay warbaahinta xafiiskeeda magaalada beledweyne ayaa sheegay in lagu guulaystay ee gacanta lagu soo dhigo kooxihii dilka dhowaan ka geystay gudaha magaalada beledweyne kuwaa markii dambe goobta isaga baxsaday taliyaha ayaa wuxuu sheegay in lagu hayo degmada gurceel taasina ay ku timaada buu yidhi dadaal ay sameeyeen ciidanka booliska oo ay la xidhiireen dhammaanba xuduudaha gobolkiina uu la wadaago gobolka galgaduud xalay dilkii dhacay ciddii geysatay gurceelaa lagu qabtay waxay la mid tahay annagoo gacanta ku haya waxaa ku qabtay waa ciidamada amniga haddii laga fakado goobta faldambiyeedku ka dhacay haddii laga fakado goob kale ku baxsan la is yidhaahdo oo ciidankii joogay ay qabtaan oo xiriir loo sameeyo oo in fakadayaal eedaysanayaal jiraan laysu sheego la qabto ciidanko qabtay lamid tahay ama intaa lagu qabto ama xamar ha lagu qabto ama hargeysa boosas ha lagu qabto wax dalka dowlada ka jirta dhanka kale taliyaha wuxuu sheegay shacab ku dhaqan gobolka hiiraan inay la shaqeeyaan ciidanka booliiska si ammaanka magaalada loo sugo dadka bulshadana waxaan kula dardaarmi lahayn inay ciidamadooda la shaqeeyaan maamulkooda la shaqeeyaan dowladooda la shaqeeyaan haddii wax eh, in la qabto ay jeclaalahayaan arkaan hab wanaagsan inay usoo maraan waa la tixgelinaa iyagaa codka iskale dowladu waa shacabka inta kale adeega waay marka adigii dowladda ahay ku talagal horta inaad dowladnimadii ka shaqaysid markaasaa waxaa imaanaya inay dowlad a- a- a- a- aad xaquuqdaadii hesho oo dowladdu adiga ku hadalka taliyaha ayaa ku soo beegmaya xilli magaalada beledweyne ay soo gaareen ciidanka booliiska kuwa oo dhowaan tababar ugu soo xirmay magaalada jawhar xarunta maamul goboleedka hirshabelle ismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda soomaaliya goodax barre ayaa maanta gaaray magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan warkan waxaa beledweyne inooga soo diray bashiir cabdulle cismaan wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaahi tacliinta sare ee dowladda soomaaliya cabdulaahi goodax barre iyo wafdi uu hogaaminayay ayaa soo gaaray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan mas-uuliyiinta maamulka gobolka hiiraanka degmada beledweyne ardayda dugsiyada macalimiin ayaa wasiirkii wafdigiisa kusoo dhoweeyey garoonka diyaaradaha ee magaalada beledweyne wasiirka wasaaradda waxbarashada dowladda soomaaliya ayaa ugu mahad celiyey dhammaan dadkii soo dhoweeyey sida wanaagsan ay u soo dhoweeyeen waxaana uu la kulmay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta maamulka gobolka hiiraan ujeedada socdaalka wasiirka wasaaradda waxbarashada dowladda soomaaliya ayaa lagu sheegay in uu dhagax dhigi doono dhismaha xarumo waxbarasho oo laga hirgeli doono magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan iyadoo maalmo ka hor magaalada beledweyne uu soo gaaray madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan hirshabeelle mahadsanid bashiir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame hogaamiyaha xisbiga wadajir ayaa ra-iisul wasaaraha dalka waxa uu ka dalbaday inuu magdhow ka bixiyo dadkii sanad ka hor lagu laayay magaalada baydhabo ee gobolka baa'e waxaa warkan magaalada muqdisho inooga soo diray cabdiraxmaan xaaji timcadde siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka mid ah siyaasiyiinta kasoo horjeeda qaabka ay wax u wado xukuumadda hadda jirta ayaa baaq u jeediyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre war uu soo dhigay bartiisa facebooka siyaasiga ayaa sheegay in dowladda bixiso magdhow la siinayo dadkii ku geeriyooday banaanbaxyo ka dhacay magaalada baydhabo oo lagaga soo horjeeday xariggii loo geystay mukhtaar roobow oo hore ugu tirsanaa al-shabaab balse hadda ka baxay iskuna taagay in uu qabto xilka madaxtinimo ee maamulka koonfur galbeed ra-iisul wasaaraha waxay shacabka soomaaliyeed gaar ahaan reer koonfur galbeed uga fadhiyaan in uu garowsiiyo ka bixiyo kadibna magdhow dadkii sanadii hore saddexi tobankii disembar labada kun iyo sideed iyo tobankii lagu laayay baydhabo fulyana balantii ay gudoomiyaha baarlamaanka federaalka iyo madaxweynaha koonfur galbeed oo wadajir u qaadeen shacabka iyo odayaasha dhaqanka deegaanka dowladdu waxay hore uga fashilmatay in ay fuliso ballanqaadyo hore ay u sameeyeen shacabka maalintii shalay ayay ahayd markii ra-iisul wasaare kheyre uu ka degay magaalada baydhabo isagoo kulamo la qaatay safiiro ka socday qaar ka mid ah dalalka saaxiibada la ah soomaaliya iyo madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis laftigrayn cabdiraxmaan xaaji saciid timacadde reediyo cadaado muqdisho odayaasha dhaqanka gobolka hiiraan ayaa eedayn u diray dowladda soomaaliya kana biyo diiday in ciidamada hirshabeelle loo qaado deegaanada galmudug mar kale bashiir cabdulle cismaan qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka gobolka hiiraan ayaa kasoo horjeestay qaadista ciidamo cusub oo dhowaan dowladda soomaaliya amartay in la geeyo magaalada dhuusamareeb qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ayaa dowladda soomaaliya ku eedeeyey in magaalada beledweyne ay ka wadayso ciidamo loogu talagalay in ay sugaan amniga inay kow iyo labaatamaad ciidan loo soo doonto aan xoogaa qalabaysnayn qalabaysnayn oo haddaan tababar ka baxay oo dharkii habarteedii adoogooda u gadaan gutan inay yidhaahaan jidkaanaan ku quminaynaa hamin dambana ceel- ceelbuur ay ka dagaalamaan ma yeelayno ma yelin mana yeelin waxaan la gaarnay heshiis amisom berigii ciidanka la diyaarinaya heshiisaan la gaarnay waraaqaan qornay waraaqahaan qornay waxaan ku qornay ninkii askari ah oo gaari la fakado in adeerkiis ama aabbihiis laga soo miisaayo ninkii askari ah oo qoray la fakado in asaga laga soo miisaayo intaas waxaan u yeelaynay ha la helo dowladnimo sidaas marka haddii ay dowladdu raalli ku tahay waxaan rabnaa wasiirka koowaad ama madaxweynuhu inuu yimaado beledweyne odayaasha uu la hadlo oo u sheego in laga gudbay maalintii annagu aan gacanta ku hayne oo ayagu ay la gudbayaan mas-uuliyadoodana ay qaadayaan saacaddaas laga bilaabo heshiiskaan galle iyo waraaqihii hore loo qorayne ay burbureen waxaan u malaynayaa saddex sano ay joogtaa dowladdan wasiir maanaan arag madaxweyne maanaan arag ra-iisul wasaarena maanaan arag waxay u baahan yihiin ummadda soomaaliyeed iyo gobollada soomaaliyeed aanan u baahannahay taa beddelkeeda waxaana looga dhigay in ilmihii yaryaraayoo meesha lagu xareeyey qorigay lumiyaan inaan annagu jeebkeenna ka magno hadday iyagu isdilaan inaannu diyadii bixinno ayagoo aan lebis lahayn oo aan uniform lahayn oo waxay leeyihin aragon qori wadan sidii ari xaraasa in baabuur inta loo keensado la yidhaha galguduudaa loo qaadaya oo weliba dadka doonayaa waa kuwii shala nala dagaalamaya sunno sheeganayay annagu ma doonayno dagaal sokeeye dagaal sokeeye yaan laga abuurin galgaduud iyo hiiraan nimanka baabuurta la yimid oo doonaya sidii ari xaraasa inay ilmaha ku qaadaan sida ugu dhaqsiyaha badan lamagalaay ha uga baxaan marka la sii macneeyo anigu weli ma arag khayre ee ninka la yidhaaha farmaajona ma arag iyagoo dawladnimo xambaarsanna weli nooma imaan hiiraan nooguma imaan marka ciddaan ku addeecinna lama addeecaayo ciddaan ku addeecinna lama addeecaayo reer hiiraan maba addeecsanaan lehay anigu maba addeecsanaan lehay hawsha ay wadaanna raalli ka maaha kumana qanacsana kumana qanci doonaan bashir cabdillah cusmaan radio cadaado beledweyne wafdi uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabelle cali cabdulaahi guudlaawe ayaa maanta gaaray magaalada balcad ee gobolka shabeellada dhexe sida mar kale warkan uu ku sii anbaqaadayo bashiir cabdulaahi cismaan degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa gaaray wafdi uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabelle iyo mas-uuliyiin kale waxaana soo dhoweeyey mas-uuliyiinta degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe soo dhoweynta kadib waxay xarigga ka jareen afar mashaariic iyadoo halkaasi ay ka hadleen mas-uuliyiinta maamulka degmada balcad uu ka mid yahay gudoomiyaha degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe maanta waxay nagu tahay maalin qaali ah mudan in la xuso mudan in taariikhda ay gasho waxaan rabaa in haddaan si gooni u salaamo taliyaha ciidamada badda dowlad goboleedka hirshabeelle cismaan maxamed maxamuud ismaan xaadoore bulshadeena macad iyo madaxdayna ku salaamo salaanta islaamka mar labaad salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waxaan rabaa inaa hadalka aan sii badin maadaama ay maanta joogaan madax sare oo nooga socoto dowlad goboleedka hirshabeelle oo hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenkayna cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabe oo ay og yihiin reer balcad taariikhda uu ku leeyahay geyga hirshabeelle iyo gobolka shabeellada dhexe iyo degmada balcadka taariikhda uu ku leeyahay ay og yihiin waxaan rabaa inaa idhaahdo anigoo ka wakiil ah bulshada reer balcad oo isku duuban inaa idhaahdo madaxweyne adiga iyo wafdigaada kusoo dhawo degmada balcad marka si isku socodkii beerihii nabadgelyadii ay noogu wanaagsanaato dhibaan qabnaa hadda ma dhahayno balcad waa nabad maamulku joogu wuu ku filan yahay laakiin nin beer aadi karo ama nin danaysho karo laguma jiro marka waxaan codsanaynaa taasan in nalaga dhammaystiro codsigeenna waa intaas mudana madaxweyne intaa nala joogtaan wixii arrimo iyo colays jira aan kuusoo gudbi doonnaa masheerka kale ee nahayna wuxuu yahay golaha deegaanka degmada balcad sida ugu dhaqsaha badan dhinac ayadan aan noo dhisto nasiib wanaag wasiirka arrimaha gudaha lagu joogaa haddii aad leedihiin afar degmaa hormarinay dibaan idin dhigaynaa idina taas raalli waa ka noqon karnaa laakiin ma jecla madaxda ay naga hor balan qaadaan in aan helno amni aan ku bixinno cashuurtii dowladda ay nagu lahayd amni aan ku tacbanno qudaartaydii macaaneed amni aan ku haranno mas-uuliyaddii waxbarasho iyo mas-uuliyaddii caafimaad iyo middi bulshada waxaan rabaa inaan warkayga sii dheeraynin aa yidhaahdo maanta waxay nagu tahay maalin qaaliya midaan waa middii xarig jarka iyo soo dhoweynta madaxweynaha iyo mudanayaasha la socdo gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed meyre makaraan oo dhankiisa ka hadlay ayaa tilmaamay waa xeridar iyo mahadcelin waxaa meesha yaalla wax kaloon maaragtay ka sheegno oo badan meesha kama muuqdaan laakiin waxaan rabnaa hadduu ilaahay yidhaahdo inta balcad u dhiman inaad dhammaystirtiin degmooyinka kaloo dhiman oo gobolka shabeellaha dhaxan waxaan ka rajaynaynaa inaad idinkuna sidaas adeegyada qolo kastaba dhanka ay ka leedaha ka keento hadda meesha mashaariicda ka muuqato waa dhowr mashruuc oo arrimaha bulshada wixii baahideeda eed ama bulshada adeega bulshada qaybihii ugu muhiimsanaahay laakiin hal shay oo ka mid a haddii la qabto keligiis meel iska taagan wuxuu tiraya male bulshadu si fiican uma arkayso muddo gaaban intay wixii kale imaan waxaa moodaa inuu burburaayo waxaan rajaynaa reer balcadow waxaan malayaa inaad iska dayacaynin waxa aad hesheen lakiin waxaan ognahay inaad waxa hadda laga xerar jaraayo qayba ka mida idinku aad xoolihiinna iyo xandhadiinna iyo maskaxdiinna iyo mulqiinna aad laakiin wax walba waxaa loo baahan yahay in looga annaga aan isku tashanno wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha hirshabeelle maxamed cali caadle ayaa uu ballan qaaday dadka ku nool gobolka shabeellaha dhexe waxaan rabaa inaan si gaar ugu mahadceliyo mudane madaxweyne hortaada asbitaalkan xaaladihiisu sida ahaanee meesha ay soo mareen waa tii horey aad u dhagax dhigteen adiga iyo madaxweynaha meesheen waxaan ka ballan qaadnay in aan u istaagayno qaybta emergensiga iyo hoyadee dhallaanka in aan dhismaheeda inaan qayb ka qaadano una joogsanayno isla marka meeshaan ka ballan ballan qaadnay ugu dambeyn waxaa ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen waxaana uu sheegay in mashaariic kala duwan ay ka fuli doonaan degmada balcad iyo deegaanada kale ee hoos yimaada mashaariicda waxtarka u leh aan xilliga uga jarayno alla ayaan uga mahad celinaynaa waxaan rabaa inaan u mahad celiyo mas-uuliyiinta gobolka shabeellada dhexe heer gobol iyo heer degmo gaar ahaan degmada balcad maamulkeeda iyo bulshadeeda qaybeeda kala duwan soo dhoweynaan loo kala helin bulshada qaybeeda kala duwan hadday tahay ururkii haweenka hadday tahay ardaydii hadday tahay maamulkii hadday tahay duubabkii iyo odayaashii dhaqanka iyo guud ahaan bulshadii oon kala helin isku duubnida dadka iyo maamulka iyo qaybaha kala duwan ee amniga waxa lagu gaadhay waxaa ka mid a mashaariicda aad ujeediin ee maaragtay ah waxtarka u leh bulshada qaybeeda kala duwan ee aan maanta xilliga ka jarayno sidaad og tihiinba baahida loo qabay ma ahayn wax laga sheekayn karo isbitaalka guud ee degmada balcad ee maanta xilliga laga jaray baahida loo qabo waad isla ogtihiin gabadhii maanta ku umulayso degmada balcad ama dhiigbaxayso waxaa loo qaadayay jowhar oo lixdan kilomitir ama muqdisho oo oo soddon kilomitir ah hadda waa dareemi kartiin xanuunka ay leedahay qof dhiigbaxayso bashir cabdillah cusmaan radio cadaado bardwine ugu dambeyntiina madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa joojiyey heshiiskii nabadda ee taalibaan lala galay dalka afghanistan madaxweynaha waddanka maraykanka donald trump ayaa sheegay inuu joojiyey heshiiskii nabadda ee uu dalkaasi kala galay ururka taalibaan master trump waxa uu bartiisa twitter-ka soo dhigay fariin uu ku sheegayo inay ahayd inuu axadda la kulmo madaxweynaha waddanka afghanistan ashraf khani iyo hogaamiyaha sare ee ururka taalibaan ka tirsan ee ugu sarreeya ha yeeshee waxa uu sheegay in heshiiskaasi uu baajiyey kadib markii taalibaan ay sheegtay inay ka dambeysay weerar dhowaan ka dhacay magaalada kaabuul kaasi oo ay ku dhinteen dadkii ku dhintay askari maraykan ah xubin sare oo maraykanka u qaabilsanaa wadaxaajoodka taalibaan ayaa sidoo kale shaaciyey in madaxweynaha waddanka maraykanka donald j trump uu joojiyey in kulan la qaato hogaamiyaha ugu sarreeya ee ururka taalibaan iyo madaxweynaha afghanistan waxayna taasi ka mid tahay arrimaha haatan ka soo cusboonaanaya dalka afghanistan islamarkaana khatar usii horseedi kara shacabweynaha waddanka afghanistan sidoo kale taalibaan ayaa ku tillaabsanaysa arrimo burburin kara guud ahaan heshiisyada caalamiga ah ee ay la gashay waddanka maraykanka guud ahaan iyo gebi ahaan waxaa intaas ku dhan warkii habeenaad kala socoteen raadiyaha cadaado mawjada f m sideed sideed dhibic shan megartis warka waxaa si wada jirayn kula socodsiinayay anigoo ah sabriin xasan maxamed iyo weliba jilo jaamac jile warkan warka xiga intaa ku kulmi doona sidaas iyo nabadgelyo